asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo dhinacyaha badan tusaalayaasha wanaagsan inaga siisa iyadoo laga yaabo kolba qayb aad u macaan inay tusaale kaaga bixiso ama ay tusmo wanaagsan kuu samayso ama ay tilmaan aad iyo aad biyo kama dhibcaana ay soo gudbiso waana xubinteenna haddii rabbi idmahayo inteenna badan aynu isla naqaano ee aan ka soo meehaahno ama ka soo gilgilshayno afkeenna hooyo ama aan ka soo waraamino afkeenna hooyo ama aan ka soo walhinno afkeenna hooyo kaasoo ah mid haddii eebba idmahayo aynu dhaxal iyo hiddo u leenahay oo innagu waxyaalaha aynu dhaxalay waxaa ka mid ah afkeenna waxaa ka mid ah dhulkeenna waxaa ka mid ah dhaqankeenna waxaa ka mid ah dhaqashadeenna waxaa ka mid ah agabkeenna waxaasoo dhan waa waxyaalihii hiddaha iyo dhaxalka aynu u helay hiddo iyo dhaxal saas ayaynu kala dhahaynaa dhaqankuna dee waa diintii ilaahay inugu manaystay iyo dariiqyihii toolmoonaa ee eebbe inoo dhigay oo aynu si toosa u raacno innagoon wax leexleex ah bixinaynin ama aan maaragtay fududaanayninoo khaladaad gelaynin aan ka gelaynin tubta toolmoon ee eebbe inoo jideeyey saasay ku kala duwan yihiin marka waxaan inagu aynu soo gudbinayna ama xubintu waxay tusaale u tahay ama ay dhaxalgal u tahay ama ay maaragtay hiddo iyo dhigasho u tahay afkeennii iyo dhaqankeennii intaba waa inaynu marka isla eegno oo aynu bal aad iyo aad u dhayroofno waxaa la yidhi waagii hore soomaalidu waxaa jirtay wax irga la dhaho ay diri jirtay markii la rabo dad in la heshiisiiyo ama hawl cakiran la xaliyo laakiin waayahan dambe wax ergo la dhahoo la diri kara ma jirto oo ergadii waxaa laga yaabaa in ama laaluush la siiyo ama iyada lafteediiba ay laaluush rabto dadka laftoodii loo dirihayey ama dadka kaleentaba ay dhahaan maxaa erge erge iyo waxaa kugu wato waror arigaaga iyo heerkaaga ha iska baylihinine or carruurtiiyo islaanta kala cesho maxaa baylahada ay kugu wata dan la-aan baa tahay taasaaba soo korodhay marka soomaalidii horea waxay dhaheen oo mahmaahdan sameeyey mahmaah labaaley ah waxay dhaheen ergo waxaa loo diraa ergo waxaa loo diraa nin kudkude gaajo ooga adag dhurwaana cay ooga adag labadaas qiso nin leh unbaa astaahila ama ergada loo diraa bal u fiirso ergo waxaa loo diraa nin kudkude gaajo ooga adag dhurwaana cay ooga adag dhurwaana cay ooga adag ama dhurwaana cay ooga dulqaad badan si aad u ogtihiin dee kudkuduhu waa bahalkii geedaha hoos kale hoostooda geli jiray ee laga yaabo inuu dhowr sano geed aan ciduba maaragtay ayna harsanin uu iskaga hoos geli jiray kaasoo ahaa kudkude ayna gaajada waxba yeelin ilaa uu dharo oo balaayo noqdo intuu dharo oo bahal inkaara ahaa kudkude waynu isla garanaynaa inta afkiiyo dhaqanka wax ka og iyo dhartiiyo geedaha iyo hoosaskaba waa kudkude waa midka labaadee waa dhurwa dhurwaana dee waad ogtaho waa kii inta layi dhurwaawniyo cay baa lagaala daala yidhi war aniga dee cayna laygu kari waaye orodna laygu qaban waa waa kii yidhi isaga laftiisu halkaa ka faanaya yidhi aniga cid kastoo cayda mar haddayna orod igu qabanaynin ama ayna dhegtayda qabanaynin maxay iga qaadi karaan caydu maxay yeelaysaa maxgee iga gelaysaa marba caydu haddii ama aan orod laygu qaban karin ama aan dhegtayda la qaban karin caydu maxay i yeeshaa dhurwaa waa kii yidhi ee isaguna tusaalaha noocaasa bixiyey sababtoo ah haddee mar haddaan orod lagu qabanaynin dhurwaagan orod lagu soo qabanaynin ama aan caydu meel duleesho ayna ka gelaynin maxay ay ka qaadaysaa ninka marka la rabaa waxaa weeye nin adkaysiga noocaas a leh ama rag adkaysi noocaasa leh ayaa ergo loo diraa bay soomaalidii hore tidhi laakiin maanta ergadu waynu ognahayoo maba jirtaan u malaynhaya laakiin haddii ay jirto waa mid un shidaal lagu shubay oo la qarshiiyey ama iyadoo lafteedu howlo kale ku socota mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi dabeecadaadaa reer kaa saarta